بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين الذاكرين الخاشعين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم En bismillaah raxmaan raxiim insha allahu tacaalaa waxaan soo wadnay walaalayaal qisadii ama siiradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan kasoo sheekeynay dhalashadii nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo afartankii sannadood intii aan lasoo dirin ka hor dhacdooyinkii dhacay insha allahu tacaala iminka bal waxaanu wax ka taaban doonaa sidii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxyigu ugu soo degay iyo nebinimadii iyo waxyigu halkii ay ka bilaabantay iyo risaaladii nebigu sala allahu calayhi wasalam markii da-diisu ay ku dhoweyd afartan sannadood ayaa waxaa la jeclaysiiyey khalee khalwada ayaa la jeclaysiiyey inuu keli ahaado ayaa la jeclaysiiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka cunto inta uu qaato oo uu saad sii qaato ayuu wuxuu tegi jiray qaari xiraa ama godka la dhado godka xiraa oo ku yaala buurta jabalu nuur oo magaalada maka ku taala labaatan kilomitr ka xigta xaggaas marka buurtaas ama godka buurtaa ku yaalla ayuu tegi jiray halkaasaanu ilaahay ku caabudi jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam meeshaas godka qaari xora wuxuu joogi jiray bil muddo ayuu halkaa ku sugnaan jiray gaar ahaan bisha ramadaan oo kale halkaas ayuu joogi jiray dadka wixii meesha kusoo mara masaakiinta iyo fuqarada kusoo marta halkaana waxbuu siin jiray waqtigiisana halkaas ayuu ku qaadan jiray waxaa isaga oo ka fakeraya dadkan kan ehelkiisa ah ee qaraabadiisa ah ee ilaahay oo keyrkii shirki iyo sanamyo iyo dhagxaan ay samaysteen ilaahay oo keyrkii caabudaya ee aaminsan caqiidada shirkiga ah laakiin dee rasuulku sala allahu alay wsalam waqtiga ma uusan haynin manhaj iyo waddo sax ah oo dhee oo waadix ah oo uu raaco rasuulku sala allahu alay wasalam muusan haysanin arrintan khalwada ah ee nebigu sala allahu alay wasalam uu jeclaadana waxay ahayd un uun arrin xagga eebbe uu qadaray eebbe subxaanahu wa tacaala in uu dadka ka dhex baxo oo uu ka fekero halkaasoo ilaahay uu ku baryo waxay ahayd arrin subxaanahu wa tacaala ka sugnaatay allah subxaanahu wa tacaala markii uu da-da afartan sannadood uu buuxiyey nebigu sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa muuqatay raadkii nebinimada ama raadkii risaalada ayaa muuqatay oo raadkii ugu horreeyey wuxuu ahaa alru'ya asaadiqa riyo dhab ah uu riyo run ah ayuu arki jiray riyadaasna wuxuu u arki jiray sida waaberiga oo kale oo waxa uu habeenkii uu arko oo ku riyoodo ayuu subaxana arki jiray subxaan allah deetana markii ay gaadhay sanadkii saddexaad ee uu ku jiray khalwada sanadkii saddexaad markii uu ku jiray khalwada ee uu cimrigiisuna uu gaadhay afartan sannadood oo buuro ah ayaa nebiga sala allahu calayh wasalam eebe uu ku karaameeyey risaaladiis jibriil ayaa wuxuu soo dejiyey aayaadkii qur-aankai ugu horreeyey xilligaana inkastoo ay khilaaf ay ka taagan tahay waxaa la dhahaa waa koob iyo labaatankii bisha ramadaan toddobiyo labaatankii bisha ramadaan qolo kale ayaa dhahaa adigoo khilaafaad baa ka taagan oo ku beegan tobankii august sanadkii lix boqol iyo tobankii milaadi cumriga nebiguna wuxuu ahaa afartan sannadood oo buuro ah marka la tirinayo sanadka qamariga ama sanadka la tiriyo dayax afartan sano lix bilood iyo labiyo toban casho iyo cimriga nebiga uu ahaa sala allahu calayhi wasalam caaisha waxay leedahay radia allahu canhu wardaa iyadoo ka waramaysa sidii nebiga sala allahu calayh wasalam waxyigu uga bilaabmay waxay tiri awala awala maa budi'a bihi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam min alwaxyi alru'ya asaalixa fi nnawm wixii ugu horreeyey ee rasuulka lagu bilaabay waxyiga waxay ahayd ru'yada wanaagsan ee uu habeenkii arki jiray fakaana laa yaraa ru'yan ilaa jaa-at midla falaqi subx waxay u iiman jirtay riyadaasi sidii waaga oo baryaya oo kale ayay u iiman jirtay kadibna waxaa la jeclaysiiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam alkhalaa inuu keli uu noqdo ayaa la jeclaysiiyey wa kaana yakhluu bigaari xiraa ayay leedahay caaisha waxa uu ku khalwoon jiray godka la dhaho godka gaari xiraa fayataxanathu fiih halkaas ayuu ku cibaadaysan jiray allayaali dawaati alcadad habeenno tirsan ayuu halkaa ku cibaadaysan jiray qabla an yanzica ilaa ahl intaanuu ehelkiisa aanu kusoo noqonin rasuulku sala allahu caleyh wasalam kadibna wayatazawadu lidalika kadibna wuu saha qaadan jiray oo mar kale ayuu halkii ku noqon jiray uma yarjacu ilaa khadiija khadiijuu haddana kusoo noqon jiray waa xaaskii nabigeesa radia allahu canha o ardaah fayatasawadu libitliha haddana sidaas oo kale ayuu haddana u sahay u qaadan jiray xataa jaahu lxaqu wa huwa fii qaari xira ilaa uu uga yimi xaqii ama malag malagii uu uga yimi isagoo oo jooga godkii qaari xira fa jaahu lmalak malagii ayaa u yimi faqaala waxa uu ku yidhi iqra' faqultu ma ana biqaari wuxuu ku dhahay akhri nebiguna waxa uu yidhi sala allahu alay slam maa ana biqaari anugu kuwa wax akhriya maihi mana aqaano sida wax loo akhriyo nebiguna wuxuu ahaa ummi waxna muu qori jirin waxna muusan akhrin jirin sala allahu alayh wasalam kadibna malagiibaa fa akhadanii faqadanii xataa balaqa mina aljahd wuu qabtay rasuulkii malagii rasuulka ayuu qabtay waana ciijiyey ilaa ay ka gaadh ka gaadhay halkii tamar ugu dambeysay nebiga sala allahu alayhi wasalam waana sii daayay markii dambe waxaanu ku yidhi iqra haddana akhri haddana nebigu wuxuu ku celiyay maa ana biqaari anigu waxba ma akhriyo haddana rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam malagul jibriil wuu qabtay oo waana ciijiyey markii saddexaad waana sii daayay waxaanu ku akhriyay suuraddii ugu horreysay ama aayaadkii ugu horreysay qur-aanka ahaa ee kusoo degay rasuulka wa iqra' bisma rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' wa rabbuka alakram aayaadkaasi markii ay kusoo degeen nebiga sala allahu calayhi wasalam waa soo noqday isaga oo qalbigiisu uu warwarsan yahay oo cabsi ay ka muuqato marka wuxuu usoo galay khadiija bintu khuwaylid oo marwadiisii ahayd wuxuuna ku yidhi zamiluunii zamiluunii halla idado oo idada oo idada fazamaluuhu xataa dahaba canhu raw way dadeen ilaa ay warwarkii iyo dhibtii haysay nebiga sala allahu calayhi wasalam ay ka tagtay markaas ayuu khadiijo waxa uu ku yidhi maalii maxaa iga xun maxaa siya wa akhbaraha alkhabar arrinkiina waa uga warramay rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuu uga warramay wixii uu soo arkay ayuu uga warramay khadiija waxaanu yidhi naftayda ayaaban oo cabsadayoo inaan argagax iyo werwer aan ku dhinto ayaaban u cabsadayba ayuu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam qaalat khadiija khadiija markaa waxay tidhi kallaa wallahi maa yukhziika allahu abad sidaas ma aha eh wallaahi baan ku dhaartay eebe ama allah subxaanahu watacaala weligaa kuma hoojinayo oo maxay ku garatay khadiija inaanu nebiga ilaahay aanu ilaahay hoojinaynin waxay tidhi innaka la tasilu raxim adigu waxaad xidhiidhisaa dadka qaraabada ah ee raximka kula ah ayaad xidhiidhisaa wa taxmilu lkalla waxaad xambaartaa dadka aan madaxa bannaanayn dadka caawimada u baahan ayaad caawisaa oo aada xambaartaa dhibtooda wa taksibu lmacduuma waxaanad waxyaalaha la la-yahay ayaad adigu u guntataa oo aada caawisaa wa tuqri dayfa dadka martida ahna waad marti soortaa wa tuciinu calaa nawaa'iba alxaq waxaanad u gargaartaa qayladhaanta dhabta ah oo dadku markay qayladhaan ay timaado ayaad u gargaartaa oo horgashaa marka sifooyinkii nebiga sala allahu calayhi wasalam oo ay khadiija ogeyd markii ay ku bayskaraysay ayaa waxay ogaatay in nebiga sala allahu calayhi wasalam aanu weligii ilaahay hoojinaynin maadaama uu sifooyinka wan wanaagsan u leeyay faintalaqat bihi khadiija way kaxaysay markaa nebiga sala allahu alay wasalam khadiija ayaa kaxaysay waxayna u geysay waraqa ibnu nawfal ibnu asad ibnu cabdilca ibnu cabdilcuza ninka la dhaho oo waraqa ibnu nawfal wuxuu ahaa khadiija bintu khuwaylid ayay ilmaadeer ahaayeen oo inagii hore uga soo sheekaynayo dadkii waxa weeye diintii ay haysteen carabtii quraysheed ee mushrikiinta ahaa ka saahiday ee iskaga tegay ee raadsaday diinta tawxiidka marka diintii ugu dhaweyd ee markaa uu qabsaday waxay ahayd diintii nasaarada oo nin nasaariya buu ahaayo diinta masiixiyadda ayuu qaatay wa kaana yaktubu alkitaaba alcabraani waxaanu wax ku qori jiray luuqadda cabraaniga oo ah luuqadda yuhuudda ay ku hadli jirtay waqtigaas ninkaas ayay u geysay wuxuuna ahaa oday weyn oo indhabeelay ayuu ahaa waxayna ku tidhi yabna cam wiilkan ilmaadeerkanahayow ismac min ibni akhiik bal dhegayso wiilkan aad adeerka u tahay waxa uu leeyahy markaa waraqa ayaabaa weydiiyey nebiga oo wuxuu ku yidhi yabni akhi maadaa taraa maxaad aragtay wiilkan adeerka u ahayo marka rasuulku wuu uga warramay wixii uu arkay ninkii ugu yimi godka deetana ciijiyey iyo qur-aankii uu ku akhriyey ayuu uga warramay markaas ayuu wuxuu waraqa u yidhi hada annaamuusu aladii nazala- nasalahu allahu calaa muusa kaas waa malagii uu ilaahay kusoo dejiyey nebi muuse calayhi salaam yaa laytanii shallaytadaydee fiiha jadacan laytanii akuunu xayan id yukhrijuka qowmuk alla shallaytadayda ban ahaado ku dhalinyaro ah oo nool marka ay qoomkaaga iyo ehelkaagu ay ku saarayaan een, oo ay kaa saarayaan beledkaaga nebigu waa yaabay sala allahu calayhi wasalam oo waxa uu yidhi awa mukhrijiyahum oo miyay i saarayaan maxay ku saarayaan waan ku galabsaday anigu waxaaban ahay markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa dhalinyarada qofka keliya ee loogu jecel yahay magaalada maka oo qof kasta oo jooga magaalada maka wuu jeclaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaa nebiga waxay ku noqotay yaab iyo cajab ayay ku noqotay oo maxay igu saarayaan awa mukhrijiyahum oo maxay igu saarayaan سبحان الله قال وحوكل لمرك أبو ورقة بن نوفل لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وحا آد لتمي عد لتمي ما جرتو إلا هتي لتمي ولا لعلي تمني قفك وحا ليمي n haddii aan gaadho xilligaana waxauu yidhi waraqa waan kuu hiilin lahaa oo nasri mu'azar ah ayaan kuu hiilin lahaa ayuu yidhi waraqa ibnu nawfal kadibna waraqa mabuu sii noolaaninbe nin oday ah oo dee gaboobay ayuu ahaa markaa isaguna waaba geeriyooday kadibna waxyigii waa sii socday oo nebiga sala allahu caleyh wasalam waxyigii iyo qur-aankii waa kusoo degaayey n ee, waxyigii rasuulka kusoo degayay ee, de- isagoo uu sii socdo ayaa nebigu naftiisa wuxuu ka necbaa wuxuu karaahiyeysan jiray een, in loogu yeedho inuu yahay shaacir ama majnuun inuu yahay gabayaa iyo ee, majnuun oo nebigu isagoo ka warramaya waxau leeyay waxaan ugu necbaaba waxa ka midka ah in dadku ay igu dhahdaan qofkaas waa gabayaa ama waa abwaan ama laygu dhaho wuu waalan yahay labadaa kelmadood ayaaban aad iyo aad u necbaa marka een, ee, ceebtaas ay dadku ay ku akrinayaan oo marka qur-aanka aan akriyo ay leeyihiin waa gabayaa ama ay leeyihiin wuu waalan yahay ayaan waxaan ku dhowaaday buu yidhi in aan buur iska tuuro oo aan naftaydaba dilo oo aan ka raaxaysto ee, dacaayadda ay reer quraysheed ay ku akrinayaan nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waan baxay anigoo doonaya inaan buurtaa tago oo aan iskaba soo tuuro dabeetana waxaan arkay jibriil malakul jibriil ayaa arkay oo waxa uu ku yihi yaa muxamed innaka rasuulullahi xaqan muxamedow waxaad tahay rasuulkii ilaahay oo xaqa ah aniguna waxaan ahay jibriil een, ayuu ku dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam muddo gaaban ayaa wax ee, xilliyadaas ee, waxyigi ayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka go-ay marka waxyigii in- ee, uu imanaya rasuulka rasuulku kuu dhadhamiyey waxyiga oo waxyigu ee, dhib badan ha yeesho oo marka uu imanayo dhibtiisu ha iska yeelato laakiin marka uu waxyigu uu u yimaado ee uu qur-aanka uu akhriyo ee uu dhagaysto wuu macaansanayay deetana muddo ayay een, rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu waxyigu ka go-ay wakhtigaas ayay quraysh waxay akhriyi jirtay moxamed rabbigii aaway rabbigii wuu ka tegay oo waa ka haajiray ina rabba moxamedin qad qalaa bay bay dhaheen moxamed rabbigii waxa weeye wuu- wa- waa waa- waa ka tegay oo waa ka haajiray kadibna eebba subxaana wa tacaala muddo kadib ayuu wuxuu soo dejiyey suuradda yacni aan odhan karno cilmu nafsiga ama dadka psychologiga ay barta ee, suuradda ee, da- dadka mu'miniinta ah oo dhan iyo nebiga iyo nebiga ilaahayba qalbigiisa dejisay waa suurat duxaa ayuu eebba soo dejiyey oo uu ku tilmaayin ku tilmaamayo inaanu eebba ka tegin ee aanu ha- kana haajirin ee ay tahay maalintu ay ka kooban tahay habeen iyo maalin waa duxaa eebba wuxuu ku dhaartay een, eh, xilliga waa beriga oo duxada ah ay dadku shaqaystaan iyo waleyl idaa saja iyo habeenkiina waa ku dhaartay oo maalintu waxay ka kooban tahay habeen iyo maalin oo marka uu waxyigu kaa maqan yahay macnaheedu ma aha inaan waxyi ku imanayn ee uu- habeenku wuxuu yimaadaa si ay maalin u timaado habeen maxaa ku xiga maalin ee wakhtiga een, uu ka go-ay waxyigu rasuulka sala allahu calayhi wasalam een, waxa weeye waxyi kale ayuu u diyaar garoobaya oo si uu waxyi kale u qaata ayay ahayd rasuulka ilaahina sala allahu calayhi wasalam suuraddaasi markay soo degtay wuu firfircoonaaday oo dacwaddii halkii ayuu kasii waday een, mar kale ayuu jibriil uu soo degay een, ee, malakul jibriil mar labaad ayuu haddana soo degay markaasna waxay ahayd markan waa markii labaad uu jibriil uu yimi wuxuu leeyahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam aniga oo meel maraya ayaa waxaan maqlay codka samada ayaan waxaan ka maqlay cod dabadeedna ee, madaxayga ayaan sare u qaaday mise waa malagii iigu yimi godka ayuu ahaa waa malakul jibriil oo qaacidun calaa kursiyin ku fadhiya eh, samada iyo dhulka dhexdeeda kursi ku fadhiya ayaan arkay buu yidhi kadibna waan usoo orday oo waxaan kusoo orday buu leeyahay rasuulku sala allahu alay wasalam ehligeygii iyo een, xaaskaygii ayaan u imi reerkaygii baan u imi buu leeyahay oo waxaan ku yihi markana zamiluni zamiluni hala idado oo hala idado kadibna eebba ayaa soo dejiyay subxaanahu wa tacaala suuradda mudathir isagoo leh yaa ayuha almudathir kaagan isduduubayow ama isdadayow kac oo dig ayaa eebba subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey Een, ke- waxyiga qaybaha waxyiga oo kale matalan haddaynu wax ka tilmaamno waxyiga sidii uu rasuulka sala allah alay slam waxyigu ugu iman jiray waxyiga nebiyadu eh, dhowr qaybood ayuu ibnulqayim raximahullah uu u qaybiyey oo waxa uu yidhi qayb waxa weeye ta koowaad oo ru'ya saadiqa waa ru waa riyo run ah oo uu nebigaasi u arka ama nebi maxamed ha ahaado ama nebiyada kale ha ahaado riyada ay arkaan nebiyadu waa waxyi ka yimi xagga eebbe subxaana wa tacaala laakiin hadduu qof kale oo aan nebi ahayn uu riyo arko arrinkaasi diinta islaamka iyo sharcigeeda waxba kama bedelayso Een, waxaa kaloo ka mid a waxyiga in malagu uu qalbigiisa eh, ilhaam ah oo oo ay ugu timaado oo qalbigiisa eh, uu eh, lagu ilhaamiyo nebiga qalbigiisa lagu ilhaamiyo arrin ama shay lagu ilhaamiyo taasina waxay ka mid tahay waxyiga waxyiga ayay ka mid tahay sidoo kale waxaa ka mid ah een, qaybaha waxyiga inuu malagu uu qof iska soo dhigo ama qof bini aadam ah uu iska soo ekeysiiyo markaana dee saxaabadii rasuulkuba wayba arkeen bo cumar ibnu khataab iyo iyo axaadiista dee ku- kusoo aroortay ee, im- axaadiis badan ee kusoo aroortay inay saxaabada laftigooduba ay arkeen malakul jibriil oo qof ah oo qof isku soo shabahay marka kalena waxa weeye in waxyigu ugu yimaado sida salsalat aljaras sidii jalas dhacayo oo kale waana marka ay ugu adag tahay rasuulka sala allahu alayh wasalam marka ay ugu adag tahay ay waxyigu kusoo degayo ayay ahayd Een, waxaa kaloo ka mid ah in uu arko een, malaga uu arko sifadii ee, suuraddii uu ilaahay u abuuray uu ku arko sidii markuu arkay een, nebigu uu arkay sala allahu alayh wasalam marka kan uu arkay ee, xilligii isra walmicraaj uu arkay malaa'igta markaas oo kale uu suuraddii nebiga uu arko uu suuraddii een, malaa'igta uu toos u arko oona markan qof iska soo dhigay inay suuraddii uu ilaahay ku abuuray uu ku arko malaga waxaa kaloo ka midka ah in uu ilaahay la hadlo qofkaas een, nebiga ah in uu la hadlo min waraa'i xijaab inuu kala hadlo taasina waxay ka mid tahay een, ee, wa- wa- waxay ka mid tahay waxyiga waxaa kaloo ka mid ah kalaam ullah inuu ilaahay si dhab ahba ula hadlo min waraa'i xijaab aanu kala hadlin ee uu si dhab ah ula hadlo sida uu nebi muuseba ula hadlay calayhi salaam wa kallama allahu muusa takliima marka qaybaha waxyigu kuwaas ayay ka kooban yihiin insha allahu tacaala Een, nabiga sala allahu calayhi wasalam markii lagu soo dejiyey suuraddan mudathir ow allah uu leeyahay yaa ayuha almudathir qum fa andir istaag ama kac oo dadka u dig markii lagu soo dejiyey rasuulka sala allahu alay wasalam nebigu waa kacay waana dadkiina waa u digay muddada koob iyo labaatanka sannadood ah ee uu nebigu sala allahu calayh wasalam uu dadka risaaladda u gaadhsiinayna hadh iyo habeen ma uusan seexanin ee dadka ayuu u digayey oo ugu yeedhiyey diinta islaamka ilaa uu eebba ka oofsaday sala allahu calayh wasalam Een, aayadahaas yaryar ee markaa soo degay ee, waxay rasuulka u sheegaysay in ee, uu samir uu la yimaado oo ay gaalada dhi- een, agtooda ay dhibaato badan ay kasoo gaadhayso ayaa rasuulka sala allahu alayh wasalam uu ilaahay u sheegay Een, marka rasuulku sala allahu alayh wasalam samirkiina waa la yimi een, manuusan ee, u seexanin ee waa u dadaalay oo dacwaddii geed gaaban iyo geed dheerba waa u galay siduu dacwadda tan u fidinaayay dacwaddu markaa uu nebigu u waday marxalado badan ayay soo martay marxaladahan waxaan ku tilmaami karnaa laba marxaladood baan odhan karnaa ama aan u qaybin karnaa waa qaybta koowaad oo ah qaybtii markuu nebigu uu deganaa magaalada maka oo saddex iyo toban sannadood ahayd iyo markuu nebigu u guuray ee uu u hijrooday magaalada madiina oo iyadana toban sano ahayd marka marxaladda een, makiga ah ee uu nebigu ku sugnaa magaalada maka waxa iyadana loo qaybin karaa marxalado kale oo mar dacwaddu waxay soo martay mar ay sir ahayd oo dadka uu laga qarinaya inay dadka kala gaadho ama madaxda qureysheed inay gaadho laga qarinayo dacwaddu dacwa sirriya bay ahayd marna waxay ahayd dacwaddu astaqfirullah dacwadda in sare loo qaado oo dadka la gaadhsiiyo oo jahri ay noqoto oo aanay sir ahayn markan oo dadka si cayaan ah loogu yeedho dacwadda marka saddexaadna waxa weeye in dacwadda magaalada maka khaarijkeeda magaalada maka dabadeeda in uu dacwadda dadka loogu yeedho ama diinta islaamka loogu yeedho haddii aan ku bilowno marxaladda koowaad oo ahayd marxaladdu markay dacwaddu tahay sir ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku kalifay inay dacwaddiisu ay noqoto sir waxay ahayd meesha uu deganaa oo ahayd magaalada maka oo xarun u ahayd carab oo dhan xarun u ahayd xarun u ahayd dhammaan carabta diimahoodii oo dhan carabtaasoo dhan u ahayd xarun oo kacbadiina ay ku taallo oo gaaladii qureysheed ay dee iyo gaaladii kale ee carabta ahayd ba ay usoo xajtegi jireen sidaa aawadeed waxaa xikmad ah in dacwadda marka la bilaabayo marka horeba in laga dhigo mid sir ah oo si aanay dadku kadis ugu noqonin oo aanay ugu noqonin wax lama filaan ah rasuulku sala allahu alay wasalam marka ay dacwaddu sirta ahayd wuxuu ugu yeedhay dacwaddii markiiba ehelkiisii iyo aqaaribtiisii iyo dadkii ehelka ahaa ee reerkiisii intii ugu dhadhaweyd ayuu ugu yeedhay waxaan ugu yeedhay dacwadda cid kasta oo uu khayr ka filayay oo uu islahaa khayr ayaad kala kulmaysaa oo uu garanaya rasuulku waa u tegay oo waa u yeedhay oo diinta islaamka ayuu ugu yeedhay waxaana ajiibay saxaabada asaabiquun alawaluun aynu nidhaahno la dhaho saabiquun alawaluun kuwii hore ee diinta islaamka ugu horrumeeyey waxaa ka mid ahaa xaaskii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ummuna khadiija khadiija ayaa ka mid ahayd radia allahu canha w ardaha waxaa kaloo ka mid ahaa zayd ibnu xaritha zayd ibnu xarithana waxuu ahaa wiil yar oo nebigu sala allahu alay slm uu tabaniyeeyey tabani macnaha uu soo korsaday oo kadibna markii dambe uu zayd ibnu maxamed loo bixiyeyoo uu nebigu uu tabani ku sameeyo wiilkan sidii qof uu nebigu kasoo qaaday in uu dhalay oo kale oo caadadii iyo dhaqankii waktigaa jiray ee carabta ayaa ahayd inay tabaniga ay sameyn jireen oo qofka qof aanay dhalin ayay odhan jireen waan tabaniyeeyey oo qofkan magaca magacayga ayuu qaadanaya ilaa markii dambe diinta islaamku ay xaaraantimaysay in qofka jinsigiisa iyo magaciisa laga bedelo qofka waad korin kartaa laakiin magaca iyo jinsiga iyo ehelkiisa meeshuu kasoo jeedo cidna lama doorinayo oo lama bedelaayo marka zayd ibnu xaritha saxaabigaas oo nebigu uu tabani ku haystay oo kusoo koriyay oo gurigiisa ku noolaa isna wuxuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee ugu hor islaamay waxaa kaloo ka mid ahaa caliy ibn abi taalib oo ahaa cunug yar oo guray ah markaa oo isaguna ku noolaa guriga rasuulka sala allahu calayhi wasalam sababta uu guriga rasuulka ugu noolaana waxay ahayd wakti waxaa dhacday waxoogaa faqri ayaa taabtay adeerkii aba aalib ay nebiga sala allahu alay slam adeerkii faqri ayaa ku dhacay caruur badanna wuu lahaa kadibna isaga iyo adeerkii cabaas ibn cabdilmutalib ayaa u tegay aba aalib oo waxay kasoo qaateen si ay uga fudaydiyaan caliy ibn abi aalib cali bay kasoo kaxaysteen iyo jacfar ibn abi aalib jacfar waxaa kaxaystay cabaas baa kaxaystay calina waxaa soo kaxaystay nebiga ayaa soo kaxaystay sidaa aawadeed cali wuxuu ku noolaa guriga rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo ka mid ahaa dadkii rumeeye ee ugu horrumeeyey diinta islaamka waa ababakr radia allahu canhu saxaabiga weyn oo ahaa khaliifkii koowaad kana mid ahaa casharat almubashiriina biljanna saxaabiga weyn ababakr ayaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee diinta islaamka soo rumeeyey oo isaguna markii uu rumeeyeyba nebiga sala allahu alayh wasalam waayo nebiga saaxiib ayuu la ahaa markiiba markii uu rumeeyey markiiba isma wuxuu gudagalay inuu diinta islaamka u heliyo oo uu dacwadda dadka gaadhsiiyo waxaana gacantiisa ku muslimeen markiiba dadkii shan ka mid ah casharat almubashiriin tobanka saxaabi ee jannada loogu bushaareeyey shan ka mid ah ayaa gacanta abibakar kusoo galay diinta islaamka oo waxaa ka mid ah raggaas cuthmaan ibnu cafaan ayaa ka mid ah cuthmaan ibnu cafaan oo isna ahaa khaliifkii saddexaad ee islaamka kana mid ahaa tobankii saxaabiye ee nebigu iyagoo nool jannada ugu bushaareeyey oo qabayna laba gabdhood oo rasuulku uu dhalay waa ruqyo iyo umukalthumbe labadaasi waa u kala dambeeyeen saxaabiga weynna gacantii abibakar ayuu kusoo islaamay waxaa kaloo ka mid ahaa saxaabadii gacanta abibakar kusoo islaamay zubayr ibnu cawaam zubayrna nebiga ilmaabti bay ahaayeenoo eedadii baa dhashay safiya bintu cabdilmualib ayaa zubayr dhashay markaas zubayrna nin dhalinyaraabuu ahaayo wuxuu kusoo islaamay gacantii abibakar wuxuuna kamid yahay tobankii saxaabi ee jannada loogu bushaareeyey waxaa kaloo kamid ah cabdiraxmaan ibni cawf oo isna nin taajir oo ganacsadaabuu ahaayo magaalada maka sharaf ku lahaa ninkaasoo nin dhalinyaro ahaa isna gacantii abubakar ayuu kusoo islaamay waxaa kamid ah sacad ibn abi waqaas sacad ibn abi waqaasna isaguna wuxuu kasoo jeedaa qoyskii reer abtiga nebi maxamed reer abtigi ayuu kasoo jeeda oo nebigu wuxuu ugu yeedhi jiray inuu sacad uu yahay abtigii marka ninkaa yaroo isaguna dhalinyaro ah isna wuxuu kusoo islaamay gacantii abubakar kadibna iyaguna waxa sacad ibn abi qaasna isna wuxuu kamid yahay casharat lmubashiriina biljana tobankii saxaabi ee jannada loogu bishaaray waxaa kaloo gacantiisa kusoo muslimay abubakar dalxa ibnu cubaydillah usna saxaabi weyn oo qaaliya ahaa oo tobanka saxaabi kamid ahaa ayaa isaguna gacantii abibakar kusoo islaamay markaa sideedda aan soo sheegnay khadiija umuna khadiija zayd ibnu xaritha iyo cali ibn abi aalib ababakar iyo cuthmaan iyo zubayr iyo intaas waxa weeye intii ugu horreysay ee ugu hor islaamtay ee dacwadda islaamka markiiba ajiibtay si sir ahna way ku islaameen haddana waxaa ku xigtay marxaladda waxaa ku xigtay saxaabad saxaabadii kale ee ugu hor islaamay intaa ku xigtay waxaa kamid ahaa saxaabigii weynaa ee qaaliga ahaa ee bilaal ibnu rawaxa oo isagu ahaa nin xabashi ama nin madow ahaa oo addoon u ahaa umaya ibnu khalaf ninkaa la dhahdo gaalkaa weyn addoon u ahaan jiray ayaa markii uu dacwadii rasuulka uu maqlay ayuu markiiba isaguna islaamay radia allahu canhu ardaah waxaa kaloo kamid ahaa abaa cubayd ibnu camir ibnu jaraax saxaabigan weyn oo isaguna kamid a tobanka saxaabiya jannada loogu bishaariyey ayaa isaguna markiiba wuxuu kamid ahaa dadkii ugu horreeyey ee ugu hor islaamay waxaa kaloo kamid ahaa abaa salama oo aynu hore usoo sheegnay inuu abaa salamana uu ahaa saxaabadii saxaabigii nebiga naas nuujinta xagga naas nuujinta kala walaal ahaa waxaa kaloo kamid ahaa arqam ibnu arqam oo isna saxaabi weyn ahaa oo isagana wuxuu caan ku noqday gurigii uu deganaa oo loo yaqaana daar ibn arqam daaril arqam ibnu arqam gurigiisa uu nebigu dacwadda ku faafin jiray oo sida sirta ah ugu faafin jiray daarta ninkii lahaa ayuu ahaa arqam ibnu arqam wuxuuna kamid ahaa dadkii saabiqiintii hore ee markiiba diinta islaamka qaatay waxaa kamid ahaa cuthmaan ibn madcuun iyo labadiisii walaalay qudaam iyo cabdilaahi waxaa kamid ahaa cubayda ibnu xaaris dadkii ugu horreeyay ee hor islaamay oo cubayda ibnu xaarisna wuxuu ahaa nebiga ilmaadeer bay ahaayeen waxaa dhalay isagana xaaris ibnu cabdibnu mualib ibnu cabdimanaaf buu ahaa nebiga ilmaadeer baabay ahaayeenba ninkaasna wuxuu kamid ahaa dadkii ugu horreeyey ee soo islaamay ayuu kamid ahaa waxaa kaloo kamid ahaa saciid ibnu zayd saciid ibnu zaydna waa saxaabigii isna wuxuu kamid yahay runtii tobankii casharati almubashiriina biljana buu kamid yahay waa saxaabigii sababay inuu cumar ibnu khadaab saxaabigaa weyne uu soo islaamo subxaana allah wuxuuna qabay walaashii oo faatima bint lkhadaab radia allahu canha oo iyaduna gabadh muslintay ahayd oo labadoodaasi mar waxay ahaayeen ilmaadeer marka saciid wuxuu qabay inadeertii oo faatima bintu khadaab ahayd oo cumar ay ilmaadeer ahaayeen marka labadan faatima iyo saciidna waxay kamid ahayn dadkii ugu horreeyey uga hor islaamay waxaa kaloo kamid ahaa khabaab ibnu arath waxaa kamid ahaa cabdillahi ibnu mascuud saxaabiga wiil yar oo dhalinyaro ah oo adhiga raaca ayuu cabdillahi ibnu mascuud ahaa haddana markiiba markiuu dacwadda rasuulka uu maqlay ayuu isaguna islaamay kuwaas oo dhan waxaa loogu yeedhaa alsaabiquuna alwaluun waa kuwii ugu horreeyey ama saabiqiintii ugu hor islaamtay marka ibnu isxaaq iyo culimmada mu'arikhiintu ilaa koob iyo afartan dho afartaneeyo saxaabi ayay tiriyaan oo leeyihiin waxa weeye saabiqiintii ugu horreeyey oo ugu hor islaamay diinta islaamka intaa wixii ka dambeeyey diinta dadkii way soo galeen rag iyo dumarba way soo galeen sheeg sheega iyo inay diinta islaamku ay soo baxday magaalada makana way ku faaftay oo dadku way ku sheekaysteen intaa aan hore usoo sheegnay iyagu si sir ah ayay ku islaameen oo islaamnimadooda way qarsanayeen rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waa kulminayay intaa saxaabadiisa waa kulminayay waana hagaayay si qarsoodi ah ayuuna u hagayey waxyiguna si talantaali ah oo ayuu u socdayo si aan joogsi lahayn ayuu rasuulka ugu socday sala allahu calayhi wasalam waxyigaana hagayo aayaadka qur-aanka xilligaa soo degayana waxay u badnaayeen ee, suuradaha aayadaha gaagaaban ama suuradaha yaryar ee gaagaaban oo carin iyo taxaddi ahayd ina bal hadda gaalo haddii uu qur-aankani uu yahay hadal qof bini aadam ah bal inaad la timaadaan aayadan yar ee gaaban ee haddana macnaha intan le- ee ku fadhida bal inay la yimaadaan marka aayadihii xilligaas soo degayana waxay u badnaayeen aayado taxaddi ah subxaan allah Een, xilliga rasuulka sala allahu alayhi wasalam wixii ugu horreeyey la faray ama soo degay een, waxa uu ahaa salaada oo salaada ayaa la baray oo nebiga sala allahu alay wasalam sida uu u tukanayay ayaa la baray Een, culimmadu waa isku khilaafaan oo waxay le- leeyihiin salaadu ma waxay ahayd shaygii ugu horreeye faral laga dhigo dadka mayadaa ugu horreysay mise may ahayn adigu waxaa ka jirta khilaaf halkaa laakiin salaada ayaa ahayd wix- wixii ugu horreeyey ee dadka muslimiinta ah lagu soo waajibiyo laakiin salaadu may ahayn marxalado badan bay mar salaadu marte salaadu may ahayn shantan salaadood aan iminka tukano ee salaadaasi waxay ahayd salaad la tukado subax markay qoraxdu soo baxayso oo salaada fajrigo kale ah iyo mid een, cushaha ama xilliga maqribka oo kale la tukado wa allah waa kan leh wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi walibikaar eebbaha mahaddiisa ee u tasbiixso una mahad celi fi waqtiga cishaha iyo ibkaarka yacni subaxa iyo salaada hore salaadaas ayay ka waramaysaa markaas een, ee, nebiga sala allahu calayhi wasalam salaada ka hor waxaa la baray ee, qaabka uu u weyseysanayo ama wuduuca uu u qaadanayo oo jibriil ayaa baray rasuulka sala allahu alay slam siduu uu wa- een, weysada loo weyse qaato ayuu rasuulka ay- een, waxaa baray ee, jibriil baa baray muslimiintuna si qarsoodi ah ayay ku tukanaysay salaada waxa een, ee, sidoo kale waxaa ka mid ahaa een, waxyaalihii dhacay xilliga in aba aalib oo isagu ahaa dee mushrika ahaa oo nebigana laakiin adeerkii ahaa ayaa wiilkiisan yar ee uu dhalay caliy ibn abi aalib oo nebiga la jooga ayuu wuxuu arkay cali abi caliy ibn abi aalib iyo nebiga oo tukanaya ayuu arkay calina markii hore aabihii waa ka qarinayay inuu muslimay oo diinta islaamka uu qaato nebi maxamed uu raacay waa ka qarinayay markuu abu aalib uu arkayna isaguna dhibaata umu geysanina wuxuu yidhi in adeerka ah ama ibnu camik abe wiilkan eh, ilma adeerka tihidin wax khayrla mooyaane wax kale kuma eh, kuma sheegayo ee raaca ayuu ku yidhi abu aalib oo warkiisii ama kamabuu soo kamabuu hor imaninba Een, intaa wixii xigay waxay ahayd in warkii uu gaadhay quraysh warku wuu gaadhay laakiin maysan filaynin in Mo- moxamed sala allahu calayhi wasalam in arrinkiisu uu aada u sii weynaanayo sidan may filaynin ayagoo islahaan moxamed waxa weeye sida dadkan dayaaniinta ah oo kale oo diimaha sheegtay ama su- safawiyiinta ah oo kale oo waa dad un waa qof een, un diintaas un sheegaya laakiin diintiisu mid horu maraysa maysan moodeynin oo laakiin dan caynkaasi weyn xilliga kan kamabaysan lahaynba dadka muslimiinta ah een waxyiguna waa sii socday dadka muslimiinta ana waxaa cilaajinaya oo een, eh, marba waxyigaa soo dega ayaa hagaaya oo waxa ay samaynayaan ay kaga ay kaga tusaale qaadanayeen waxa uu allah uu soo dejiyo subxaanahu wa tacaala intaa wixii xigay waxay ahayd inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu dacwadiisii kor u qaado dacwadii uu kor u qaado oo dacwadii sirta ahayd marxaladii labaad ee xigtay uu nebigu u gudbo oo ahayd in dacwadda sare loo qaado oo qaabkan sirta ah laga baxo waana markay aayaddu soo degtay aayadii suuratu shucaraa ku jirtay waandir cashiirataka alaqrabiin udig cashiiradaada aqrabiinta yacni dadka kuugu dhowa aqaaribtaada ah iyo ehelkaaga udig rasuulka ilaahayow oo u sheeg dacwadda oo faafi diinta islaamka marka ay aayaddaasi soo degtay ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam gudagalay inuu qoomkiisii iyo ehelkiisii ugu yeedho suuradda shucaraa ayna markay soo degtay ras- waxay ka hadlaysay qisooyin badan oo qisadii nebi muuse calayhi salaam iyo siduu isagu dacwadda uu u bilaabay ee uu fircoon ugu yeedhay dacwadda daw- dacwaddii tawxiidka ayay ka waramaysaa iyo masiirkii iyo fircoon halkii ku dambeeyey waxay kaloo ka waramaysaa suuraddaasi qoomkii nebi nuux caad thamuud ibraahim iyo qowmu luud iyo asxaabul ayka oo dhammaantood ka wada waramaysa sida ay gaaladu ay u canaadeen nebiyadaas iyo rasuullada ilaahay siday u canaadeen ay uga hor yimaadeen iyo masiirkoodii gaaladu sida ay noqdeen marka muuminiinta iyo nebigaba sala allahu calayhi wasalam qalbigoodu way degayeen markay ay arkaan aayaadkan oo iyo iyo qur-aankan soo degayo oo tusaale iyo namuudaj u noqonaya nebigu markaa wuxuu bilaabay inuu ehelkiisii een, uu u yeedho si uu dacwadda ugu yeedho sidii la faray rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu u yeedhay reer bani haashim oo ahaa qoyskii uu kasoo jeeday marka waxaa shirki ama golaha iyo martiqaadka uu sameeyey rasuulku waxaa kasoo qayb galay shan iyo afartan nin oo ahaa qoomkiisii ama reer bani haashim ka mid ahaa markii qoomkii ay yimaadeen ama dadkaasi oo meesha ee shirki kasoo qayb galeen ayaa abaalahab oo ahaa nebiga adeerkii uh, uu hadlay oo waxa uu yidhi annagu waxaan nahay adeerada raggan kale ay halkan fadhiyana waa ilma adeerada caruurnimada iska jooji nebigii ilaahay ayuu ku leeyahay caruurnimada iska jooji abaalahab waa gaal weyn gaalada waaweyn ayuu ka mid yahay walciyaadu billaah marka wuxuu yidhi caruurnimada iska jooji oo qoomkaagu maanta ma awoodaan ama kartida iyo tamarta ah ma laha inay carab ka hor istaagaan annagaana xaq u leh inaan ku qabanno ayuu yidhi abaalahab haddii aanad joojin waxaan aada wadid waxaa kugu kacaya quraysh qurayshna waxay taageero ka helaysaa carab oo dhan oo meel aada martid waa lagu waaye ayuu leeyahay oo nebigii ayuu cagajuglayn iyo tahdiidaad uu sameynaya subxaana allah markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam lamuusan hadlin ee waa ka aamusay lamana usan hadlin ee hadalkii uu adeerkii abulahab uu yidhi wax allaaliya wuxuu kasoo qaaday ma jirto rasuulku sala allahu calayhi wasalam haddana mar labaad ayuu kulankada ugu yeedhay rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo markuu bilaabayay dacwadda ama hadalkiisii markuu bilaabayay waxa uu ku bilaabay alxamdu lilahi axmaduhu mahad waxaa iskale dhammaanteed allah baa iskale axmaduhu waanan mahadinayaa wa astaciinuhu waanan kaalmo weydiisanaya wa aamanuu bihi waanan rumaysanahay wa atawakalu calayhi isaga ayaanan tala saaranayaa wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah in ilaah xaq lagu caabudo aanu jirin ilaahay mooyaane keligii laa shariika lah cid shirki la kula leh ama la shuraaka ahina ma jirto sifooyinkiisa iyo magacyadiisa iyo cibaadadiisa iyo mulkigiisa tonna cid shirki kula leh ama hanti kula lehna ma jirto ee ilaahay ayaa wax walba iska leh ayuu yidhi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam isagoo hadalkiisii wata rasuulku waxa uu leeyahy wallahi aladii laa ilaaha illaa huwa waxaan ku dhaartay ilaaha xaqa lagu caabudee inii rasuulu llahi ilaykum anigu waxaan ahay rasuulkiinii rasuulkii ilaahay ee uu ilaahay idinka ayuu si gaar ah igu soo diray khaasa si gaar ah ayuu reer bani haashim iyo carab si gaar ah buu ilaahay igu soo diray wa ilannaasi jamiican dadkana si caam ah ayuu igu soo diray dadka dhammaantood nebigu isagoo hadalkiisii wata waxa uu yidhi wallahi latamuutunna kamaa tanaamuun allan ku dhaartay waxaad u dhimanaysaan sida ay u seexataan oo kale ayaa u dhimanaysaan walatubcathunna kamaa tastayqiduun waana laydinsoo bixin doonaa waa maalinta qayaamee sida aad markaad hurdada kasoo kacdaan oo kale aa hurdada uga soo kacdaan ayaa maalinta qayaamana dib laydinsoo laydinsoo saari doonaa walatuxaasabun waana laydin xisaabin doonaa bimaa tafcaluuna waxa aad gudanaysaan iyo falka aad samaynaysaan ama mid xun ha noqda ama mid wanaagsan ha noqde waa laydin xisaabin doonaa wa inaha aljannatu abadaa wannaaru abadaa masiirkuna wuxuu noqonayaa qofkii janno gala jannatu labad laabadiin ayuu ku noolaanayaa wannaaru abadan kii naar galana naartaasuu ku noolaanaya abad laabidiin walciyaadu billah halkaa markuu rasuulku khudbadda uu jeediyey oo qoomkiisii iyo ehelkiisii aqaaribtiisii dadkiiba ugu dhowaa uu kula hadlay ayaa adeerkii abutaalib uu hadlo wuxuu yidhi maxamedow wiilkii aan adeerka u ahaayo arrinka aad tidhi arrin fiican weeye waanad noo nasteexaysay laakiin wuu ka cudur daartay isaguyo wuxuu yidhi anigu diintii aabbahay ee cabdulmudalib bedeli maayo laakiin waan ku garabgelayaa oo waan ku taageerayaa oo musaacado iyo wixi aad u baahan tahay waan kuula garabgelayaa abulahab ayaa isaguna meeshii ka kacayoo golihii dee isagu wuxuu uu watay nebigu sala allahu alay wasalam muusan yeelin waxau yihi wallahi arrinkani waa arrin aada u xun ayuu yidhi isagoo dadkiisii iyo ehelkiisiisna la hadlaya wuxuu yihi ninkan hala qabto intaanay qayrkeen qaban intaan dadka kale aanay qabanin aan inagu qabano inagaa dad ugu xigne subxaana allah deetana abutaalib ayaaba ka kacay meeshii wuxuu yihi wallahi aniga ayaa mancinaya oo cid u dhowaanaysa moxamed maleh adeerkii abutaalib ayaaba markaa garab galay oo saaciiday rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam intaa wixii ku xigay rasuulku sala allahu calayhi wasalam maadaama uu allah uu yidhi dadka aqaaribtaada ah u dig nebigu haddana wuxuu godagalay in qabaa'ilkii kale reer bani haashim wixii ka baxsanaa inuu iyagana dacwadda ugu yeedho marka wuxuu istaagay buurta safa buurta safa waxa weeye marka la dawaafayo magaalada maka waxaa jirta safa iyo marwa oo lagu dhex dawaafo marka buurta safa ayuu istaagay rasuulku sala allahu calayhi wasalam halkaa markuu taagnaa ayaa waxa uu waa dhawaaqay rasuulka ilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam kadibna dadkii magaalada maka deganaa ayaa isu yimi ayaga oo qof kastaaba oo awoodi karaya inuu imaado meesha uu yimi kii aan awoodi karayna uu cid soo dirsadayn warka ka keenta moxamed sal allahu aleyh wasalam subaxa maalintaa meesha ka dhawaaqay markaa nebigu waa u yeedhay dacwad tawxiidka ayuu ugu yeedhay inay ilaahay rumeeyaan inay risaaladiisa rumeeyaan inay maalinta qiyaama ay rumeeyaan ayuu nebigu ugu yeedhay sal allahu aleyh wasalam markaasu waxa uu yidhi intaanu dacwadda bilaabin ayuu wuxuu yihi haddii aan idinku dhaho qurayshay buurtan aan saaranahay dhabarkeeda ama gadaasheed waxaa taagan waadigeeda khayl ama fardo ayaa taagan idinku soo duulaya haddaan idinku dhaho ma ay rumaysanaysaan markaasay yidhaahdeen haa oo waan ku rumaysanaynaa sababtoo ah maa jarabna calayka ilaa sidq kugumaanaan ogeyn wax aan run ahayn oo run unbaad noo sheegi jirto dee moxamed saadiq ilaamiin wey dinkii u ya- waaba kuwii u yaqaanay uba bixiyeyba kadibna rasuulka ilaahay waxa uu ku yidhi haddaba anigu waxaan idinka digayaa cadaab ayaan idinka digayaa aliim ah cadaab daran ayaan idinka digayaa adeerkii abulahab oo ka mid ahaa dadkii kasoo qayb galay dhawaaqii nebiga markuu dhawaaqay dadkii yimi ka mid ahaa ayaa wuxuu yihi tabban laka saa'ir alyawm alihada jamactana hoog ha kuu sugnaadee ma waxaasad noogu iskugu kayo yeedhay ayuu yihi abulahab lacnatullahi calayhi abalahab ayaa rasuulkii ilaahay sala allahu caleyh wasalam waxaa ku leh nebigii ilaahayna waxaaba kusoo degay islamarkaaba suuradda suura suuraddii tabbat yada abilahabin wa tabba suuraddaas ayaa soo degtay oo tilmaamaysa inuu abulahab yahay nin cadaabta gelaya oo ehlunnaar ah subxaan allah in tilmaamaysa ayaa rasuulka ilaahay kusoo degtayba rasuulku waa u digay ehelkiisii iyo aqaaribtiisii xataa gabadhii uu dhalay ee faatima bintu moxamed ayuu rasuulku u yeedhay wuxuu yihi yaa faatima bintu moxamed faatima bintu moxamedey anqidii nafsaki min annaar naftaada ka badbaadi naar fa inii wallahi laa amliku lakum min allahi shay-a eebba ayaan ku dhaartee allaha weyne xaqa ah baan ku dhaartee anigu wax aan idin taraya ma jirto ilaahay ilaahay sokadi ilaahay sokadiyo wax allaaliya waxaan idinka taraya ma jirto haddaydan idinku islaamin oo diintiisa aydan soo gelin oo aydan dadaalin anigu waxaan idin qaban karayaa ma jirto ayuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam halkaa markay maraysay qabaa'ilkii quraysheed waxaa gaadhay inuu moxamed sala allahu calayh wasalam uu diintiisii sii wato oo is uu diintiina de uu jahri ka dhigan markaan oo dadkii oo dhan ay wada ogaadeen marka waxay falcelin ayay sameeyeen oo arrinkaasi markii uu dhacay ayay falcelin ay sameeyeen oo waxyaalo badan ayay sameeyeen aan ka warrami doono insha allahu tacaala eebba subxaanahu watacaala wuxuu soo dejiyey fasdac bima tu'mar wa acrid cani lmushrikiin aayadda qur-aanka buu soo dejiyey oo nebiga lagu farayo in uu diintiisa faafiyo uuna ka soo horjeesto mushrikiinta waxay akrinayaan beentooda iyo sanamyada iyo dhagxaanta iyo waxyaalahay u sujuudayaan ee caabudayaan inuu kasoo horjeesto oo uu xaqa ka hadlo rasuulku sala allahu aleyh wasalam aan cidna ka cabsanin ayaa rasuulka aayaddaasa kusoo degtay kadibna rasuulku wuxuu gudagalay inuu xaqaa'iqtii sanamyadan uu mid mid u sheego in aanay wax allaaliya waxay taraysa aanay jirin dhagax la caabudaa ayuu rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu xaqiijiyey oo uu iclaamiyey ayna ku sugan yihiin ayaga iyo aabbayaashoodii hore caabudi jiray inay dhammaantoodba ku sugan yihiin baadi iyo waddadii xaq ahayd ay ka lumeen ayuu rasuulka ilaahay uu caddeeyey oo uu iclaamiyey kadibna arrinkaasi markii uu dhacay dadkii magaalada maka deganaa ee qurayshtii waxay ku noqotay arrin la yaab leh waxaad moodaa sidii miino qaraxday oo kale ayay ku noqotay markay maqleen in iyaga iyo ehelkood dadkii aabbayaashoodii horeba ay ku sugnaayeen baadi cad arrintaas ayaa ku weynaatay waxaa kaloo ku weynaatay in ay fahmeen macnaha tawxiidka oo uu nebigu ku yeedhayo subxana allah waxa la yaab leh inagoo muslimiin ah inaynaan fahansaneyn bal laga yaabo inayn macnaha tawxiidka aynaan fahansaneyn haddana gaalada quraysheeda xilligaa noolayd tawxiidku macnihiisa way fahmeenoo haddii aynaan fahansaneyn dee kelmad yaroo laa ilaaha ila allah layska odhanayo de way iska odhan lahayn laakiin waxay fahansanaayeen macnaha ay laa ilaaha ila allah ay leedahay subxaana allah marka waxaa la yaab leh meesha macnaha laa ilaaha ila allah uu abujahal fahmay abulahab uu fahmay oo kuwo inaga muslimiin ah oo inaga diintain haysanna aynaan fahansaneyn waa wax lala yaabo weeye subxaana allah calaa kulli xaal waxay ogaadeen macnaha tawxiidku in uu yahay in ay isdhiibaan si dhammaystiran ay isu dhiibaan oo ilaahay isu dhiibaan oo rasuulka ilaahay yar nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam iyo allah waxa uu faro oo keliya in ay raacaan arrintaana way ku adkaatay oo dhib ayay ku noqotay oo waxay arkeen in siyaadadii iyo kibriyaagii ay lahayd madaxnimadii ay carabta ku haysteen ee beenta ay ku haysteen carab in meeshaas baaba-ayso oo shaadh shaadhkii diimeed ay huwanaayeen in ay meesha ka baxayso ayay dareemeen dabadeedna waxay isku dayeen in ay joojiyaan dacwadatan oo ay afka xidhaan dacwadatan ayay damceen oo way isku dayeen kadibna waxay u yimaadeen adeerkii abutaalib nebiga adeerkiiba u tageenoo waxay ku dhaheen abutaalibow wiilkan aad adeerka u tahay ilaahyadayadii buu caayi diintayadii buu ceebeeyey axlaamtayadii iyo waxyaalihii riyooyinkayaga noo ahaay oo dhanna wuxuu ku tilmaamay arrimo xun wuxuu kaleo uu dalaal ku tilmaamay baadi uu ku tilmaamay aabbayaashii ayuu ku tilmaamay wiilkaaga kan naga qabso oo naga naga qabo adigu ama annaga nagu sii daa annagu aan iska qabanay ayay ku dhaheen abutaalib abutaalib hadal qoyan oo jilicsan ayuu ku yidhi waana u celiyey kadibna iyaguna waa iska tageen kuwii qabaalkii quraysheed iyaguna waa iska tageenoo markaa xilli markaa waxba maysan samaynin markii markaa rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam ay ogaadeen in ay ka dhab tahay oo diintiina uu jihaar uu ku sameeyey oo si cayaan ah uu u faafiyey rasuulka ilaahay dacwaddiisii uu faafiyey ay gaaladii quraysheed waxay fahmeen in maadaama muusimkii xajku uu soo dhawaaday in moxamed iyo muusimkan xajka la kala galo oo muusimka xajku gaaladii carabtii waktigaa joogtay mushrikiinta ahayd waxay samayn jirtay xaj baatil ahaayo mushrik ahaayo dee way usoo xaj tegi jireen magaalada maka kacbada way iman jireen oo raadadkii diintii nebi ibraahim kasii hadhay ayay ahayd kadibna wafdiyada carabta ahee imanaysa ayay waxay idhaahdeen wafdiyada imanaya haddaynan hadal isku mid ah aynaan odhanin oo aynaan odhan moxamed waa sidaa dacwadiisii gaadhsiin maayo markaa way fakereen way isla hadleen waxay u tageen markaa ninka la dhaahdo waliid ibnu muiira marka waliid ibnu muiira ninka gaalkaa weyn subxaan allah wuxuu u tegay rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu ku yidhi moxamedow haddaad u baahan tahay lacag aniga oo ah ka ugu lacagta badan quraysh iyo quraysh oo dhan baa isu tegaysa oo lacag waxaad doonaysid waan ku siinaynaa iyo hanti haddaad doonaysid waan ku siinaynaa moxamedow haddii moxamedow aada rabtid boqor inaad noqotid iyo inaad xukun aad rabtidna annagoo dhan baa isu tegaynaa oo carab oo dhan madax baan kaaga dhigan haddii aada rabtid wax kale aad rabtidna waad naga dalban kartaa haddii aad xanuunsanaysido qur-aankani uu yahay junuun uu kaa keenaya ama xanuunka waalidu ay kaa keenaysana dhakhtarka ugu wanaagsan iyo xoolaha iyagoo dhan baan ku bixinaynaa ee adigu keliya na yeel oo waxaad tidhaahdaa waxaasan u baahanay rasuulka ilaahay lamuusan hadlin hadalkii ma dhammaysatay buu ku yidhi haaban buu yidhi kadibna aayaadkii qur-aanka ahaabuu ku dul akhriyey markuu qur-aankii ku akhriyay rasuulka ilaahi sala allahu alay slam ayaa weliid qalbigiisibaa ruxmay wuxuu ku dhowaadayba inuu islaamo dabeetana intuu afka gacanta nebiga afkiisa gacantiisa saaray ayuu wuxuu yihi jooji moxamedow kadibna waa baxay oo dabadeedna qoladihii quraysheed maadaama weliid uu ahaa weliid ibnu makiira uu ahaa ninkaas dee magaca ku leh qabaa'ilka quraysheed magaca ku leh oo dee ninka ugu lacagta badan ee ugu hantida badannana uu ahaa waxay damceen in uu isagu hadal ama kelmad uu ka dhaho moxamed uu ka dhaho kelmad kelmadaasina ay isku wada waafaqaan qabaa'ilka quraysheed oo dhan kadibna ayay kaga hor istaagaan wafdiyada carabta ah ee imanaysa waa u yimaadeen waxay dhaheen waliid ibnu makiiro maxaad odhanaysaa iyo isaga weliid baa weydiiyo wuxuu yihi maxaad u maleynaysaan maxamed waxaan kusoo degaa qur-aankiis maxaa ku idinla tahay waxay dhaheen waxaan u malaynaynaa inuu yahay kaahin weliid waxau yidhi kaahin maaha moxamed kaahin kaahinku waa faaliya faaliya ma aha kow waxay dhaheen sababtoo ah waxaanu ku ahayn dee faaliyaha waxaa la yaqaanaa in uu zajci leeyahay zamzama uu leeyahay balaayo uu wax ku tufo iyo inta uu qardhaasa iyo wax isdaba wado waxaana madaha moxamed bay dhaheen waxay dhaheen haddaba waayahee moxamed waa shaacir waa nin gabya waxay dhahdeen abowliyadiid baa wuxuu yidhi gabaya ma ah oo aniga ayaaba idinku aqoon badan xagga gabaygoo waxa uu akrinayaa wax gabay ah ma aha subxaan allah haddana waxay dhaheen haddaa waa saaxir wuxuu ihi maya saaxirna ma ah oo sixiroolayaasha iyo waxa lagu yaqaanana ma laha waxay dhaheen haddaa wuu waalan yahay waxay dhaheen wuxuu yihi muqiira waliid ibnu muqiira may ma waalne hadduu waalan yahay dee hadal isdhaafdhaaf iyo wuxun baan ka heli lahayn subxaan allah waxaa la yidhi waliidow arrinku aduuku taagan yahee ee bal ninkan wax ka sheeg waa nebi maxamed bay sheegayaan sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi wallaahi hadalka uu wado hadalka uu uu akhriyo maxamed wuxuu yidhi ina ina la- qawlahu la xalaawa allan ku dhaartay hadalkiisa macaan wey oo hadalkiisu waa hadal aada u macaan wa ina aslahu lacadq- lacadqun aw lacadiqun guntiisu hadalka guntiisuna waa sida geedka timirtoo kale oo wuu fiican yahay guntiisa hoose wa ina fir- farcahu la janaah faraciisa ama laamaha geedka ka baxayna waa mi- kuwa midho leh yacni hadalkiisu waa ku mid- midho dhali karaya ayuu yidhi wainahu la yacluu walaa yuclaa calayhi allan ku dhaartee hadalkiisu waa mid sarraynaya oo aan cidina ka sarraynayn subxaana allah ayuu yidhi een, ee, waliid ibnu mugiira kadibna waa fakeray ninka kan oo een, f- ee, wuxuu isku dayay markaa in uu een, hadal ama kelmad uu ka dhaho een, nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam isaga oo diinta islaamka in yar u jirsamay oo inuu islaamaba ku dhowaa oo markhaatigay weyna intan la egba u sameeyey nebiga sala allahu alay wasalam iyo qur-aanka ayuu haddana fakeray kadibna markuu fakeray eeba subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiyey een, aayaadkii een, isaga ka warramayey kadibna quraysh wuxuu ku yidhi waxaan u malaynayaa hadalladii aad tidhaahdeen ugu dhow inuu qur-aankiisu yahay sixrun yu'thar sixir dadka kala kaxaynaya ama dadka saameynaya oo kala kaxaynaya wiilka iyo aabihii gabadha iyo ninkeedii oo dadka kala kaxaynaya sixirkaas weeye buu yidhi subxaana allah markuu intaa ka fakeray ayuu allah subxaana wa tacaala uu ka warramay bal sida een, ee, uu allah subxaana wa tacaala ee, uu u geli doono waliidka beenta iyo een, ee, nebigii ilaahayna beenta ka sheegay wuxuu yidhi allah subxana wa tacaala darnii waman khalaqtu waxiida isu kaaya daaya aniga iyo kaan isaga abuuray keligii kaan abuuray aniga iyo isaga isu kaayadaya waa weliid ibnu makiira ayuu ilaahay ka hadlaya waa suuratu lmudathir wajacaltu lahu maalan mamduuda waxaan u yeelay isaga waa weliide xoolo badan baan u yeelay wa baniina shuhuuda iyo wiilal fara badan oo darban ayaan u yeelay oo wiilashiisi de waxaaba ka mid a khaalid ibnu waliid subxaana allah khaalid ibnu waliid iyo dhow iyo toban kale oo la mid ah ayuu lahaa ninka kan weliid ibnu makiira la dhaho wamahadtu lahu tamhiida buu allah leeyahay subxaana wa tacaala waanan u waasiciyey risqiga oo nin xoolala buu lahaa oo beerala buu lahaa oo qurayshba ninkii ugu lacagta badnaa ayuu ahaa uma yatmacu an asiid haddana wuxuu damaaci kaga jiraa oo uu doonayaa inaan u siyaadiyo oo wuxuu odhan jiray ninka kan weliid ibnu makiira maadaama uu ilaahay aniga halkan xoole igu siiyey ubad igu siiyey oo inan ina nicmeeyey aakhirana markaan dhintana sidaa laygu nimceeyo oo kale lay nicmanay allah waa ka jawaabay wuxuu ihi kalla sidaas ma aha eh inahu kana liaayaatina caniida ee kaasi wuxuu ka mid yahay ama uu ka mid ahaa kuwa diiday aayaadkayaga oo caniid buu ku ahaa kuwa diiday aayaadka allah subxaana wa tacaala ayuu ka mid yahay saurhiquhu sacuuda waxaan ku dhibi doonaa cadaabka cadaab daran ayaa lagu dhibi lagu dhibi doonaa weliid ibnu makiira haddaba qaabkii wuu fakeray oo la yaab leh oo aada moodid allah subxaana wa tacaala in uu inoo fasirayo bal waxaad moodaa inay camera haysay allah subxaana wa tacala suu uga warramay wuxuu ku leeyay inahu fakara wadqadar gaalkaasi waa waa weliid ibnu makiira wuu fakeray waxna wuu go-aansaday waxbuu qadaray wuu fakeray waxna wuu gooyey faqutila kayfa qadar waxaa lagu dilay ama lagu lacnaday wixii uu gooyey arrinkii uu yidhi oo uu gooyey ayaa lagu lacnaday uma qutila kayfa qadar haddana waxaa lagu nacdalay oo lagu dilay wixii uu gooyey ama sidii uu wax u goostay ee uu u go-aamiyey ayaa lagu dilay uma nadara haddana waxbuu fiiriyey oo xaggan iyo xaggaas ayuu fiiriyey oo qur-aanka iyo maxaad ka yeeshaa buu is yidhi oo dadkii su-aalihii la weydiinayey ayuu ka fekeray oo xaggan iyo xaggaaba waa eegay uma cabasa waa basara haddana markii dambe wejigiisa ayuu macbuus ka dhigay oo waa ururiyey subxaana allah bal u fiirso siduu allah subxaana wa tacaala u qaadaa dhigayo cabasa waa basara wejigiisii buu cabusay oo waa macbuus ayuu ka dhigay oo waa ururiyey uma adbara waa istakbara kadibna waa jeestay oo waa iskibriyey markaasuu waxa uu dhahay isagoo qur-aanka wax doonaya inuu ka sheego faqaala in hada ilaa sixrun yu'thar wuxuu yidhi qur-aanku ma aha oo keliya waxa keliya uu yahay sixir dadka saameynaya ama een, dadka kala kaxaynaya weeye ayuu ku tilmaamay qur-aankii ilaahay isagoo diinta islaamka inuu soo muslimo wax yar yar yar ay u jirto ayuu allah subxaana wa tacaala ku cadaabay oo ku ciqaabay oo cadhadiisii if iyo aakhiraba uu halkaa ku mutaystay beentaas iyo been abuuradka weyn ee uu ka sameeyey rasuulka ilaahay iyo hadalka ilaahay ee qur-aanka kariimka ah allah waxa u ballan qaaday gaalkaa weyn sa usliihi saqara cadaabta saqara ayaan gelinayaa buu yidhi rasuul ilaahay subxaana wa tacaala wamaa adraaka maa saqara oo ma taqaanaa naarta saqara waxay tahay laa tubqi walaa tadar hilib iyo laftoonna midna ma reebto eh, naartaasi oo qofkii la geliyo hilibkiisa iyo laftiisu toonna ma mid hadhaysa maaha ilaahay baan ka magan galinay lawaaxatun lilbashar dadka basharka ahna waxay doorisiisaa jidhkiisa way gubtaa oo qofkii oo huruunshooday oo aada moodid guxul ayaa ayaad arki doontaa buu leeyay ayuu allah leeyay subxaana wa tacala marka goodintaas oo dhan ayuu eeba subxaana wa tacaala u ballan qaaday gaalka weyn ee waliid ibnu makiira intaa wixii ka dambeeyey gaaladii waaweyneyd waxay isku waafaqeen in nebiga lagu sheego inuu waxa uu akhrinayo qur-aanka ilaahay inuu yahay sixir dadka kala kaxaynaya intaasay isku waafaqeen dabadeedna suuqii uu nebigu sala allahu calayhi wasalam iman jiray oo uu dacwadda ku faafin jiray sidii suuqa qicaanka ahaa ee magaalada maka ku yaalay ee uu nebigu yimi markii muusimkii xajka gaadhay dadkii carabtaa yima yimi ayuu nebigu ugu yeedhay dadkii muslimiinta inay diinta islaamka inay soo galaan ayuu nebigu ugu yeedhay rasuulkii sala allahu calayhi wasalam laakiin waxaa la yaab leh in adeerkii abulahab gaalkaa weyn isna lacnadaha ku dhacdee inuu nebiga marka uu dacwadda uu gaadhsiiyo dadka mawsimka yimi ee dadka carabta ah ee meesha yimi ee soo xaj tegay markuu gaadhsiiyo dacwadiis ayuu abulahabna ka dabakici jiray wuxuu odhan jiray ha rumaysanina ha adeecina inahu saa'ib waa benawaas waa waka subxaan allah waa abulahab iyo sheekadiisii walciyaadu billah arrintaasi marka intaasi mawsimkii uu dhammaaday gaaladii waxay isku dayeen inay afka xidhaan dacwadda tan iyagoo adeegsanaya asaaliib fara badan iyagoo adeegsanaya asaaliibtaas aan iminka sheegi doono insha allahu tacaala waxaa ka mid ahaa in sukhriya ay ku sameeyeen istihzaa jaas jaas iyo ciyaar ciyaaris iyo dheelmo dheelmo in ay ku tilmaamaan nebiga iyo saxaabadiisi oo nebigii ilaahay waxay ku tilmaameen inuu waalan yahay oo waxaa ka mid ah allah baaba ka warramaya waxay dhaheen wa qaaluu yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru inaka lamajnuun waxay dhaheen kan lagu soo dejiya dikriga xuska subxaan allah u fiirso sida hadalladoodu ay tanaaqudka ugu ugu jirto bal u fiirso addikr kan lagu soo dejiya dikriga yaa ku yidhi dikriga dhah maxay u odhan waayeen ka aan waxba lagu soo dejinino wadwaalanta laakiin waxay leeyihiin hadalkooda bal tanaaqudka iyo iska horimaadka kafir kasoo horjeeda oo kafirs waxau le yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru kan lagu soo dejiyay dikriga iyo xuskow innaka lamajnuunin adigu ad waalantay subxaan allah waa wax lala yaabo weyn waxaa ka mid ahaa inay ku tilmaameen rasuulka waali waxaa ka mid ahaa inay sixiroole ku tilmaameen waxaa ka mid ahaa inay isha ay ku lagdaan nebiga sala allahu calayh wasalam oo ilaahay isagoo ka warramaya waxa uu yidhi ishaas ayay doonayeen inay kugu kugu lagdaan oo waa caynti subxaan allah sidoo kale istihzaa ayay ku sameeyeen iyo jes jes saxaabadii rasuulka oo waxay odhan jireen ma kuwanaa ilaahay doorta man allahu calaa haaulaa ma kuwanaa ilaahay naga dhex doorta ilaahayna waa ka jawaabaya waxaan o dhan ila ebe subxana wa tacala waa ka jawaabayaayo waxau leeyahay miyaanu ilaahay ogeyn kuwa shukriga leh ee dad ilaahay u mahadnaqa miyaanu ilaahay ogeyn isaga ayaa og cidi doonta doorteen waxaa ka mid ahaa asaaliibtii ay adeegsadeen gaaladaasi si ay dacwadda uga hortagaan u afxidhaan in ay qur-aanka iyo hadalkii ilaahay ay tashwiish ku sameeyaan tashwiish iyo shubuhaad ay soo dhexgeliyaan waxaa ka mid ahaa inay qur-aanka ku sheegeen in ay cid kale uu nebigu kasoo waariday oo uu kasoo koobigaraystay asaatiiru aladiina iktatabaha fahiya tumla calayhi bukratan wa asiila waxay dhaheen waa asaatiir iyo wax laga soo waariday meelo kale oo lagu akhriyo nebiga sala allahu calayhi wasalam gelin hore iyo gelin dambaba lagu akhriyo waxaasay sheegteen iyagu waxaa kaloo dhaheen ina hada in ina hada ilaa ifkun iftaraah wa acanahu calayhi qowmun aakharuun waxa weeye waa been abuurad uu isagu samaystay nebigu uu samaystay bay ku tilmaameen qur-aanka cid kalena way ka caawi ka caawis waxay kaloo dhaheen inamaa yucallimuhu bashar bashar ayaa bara rasuulka sala allahu calayh wasalam qur-aanka waa wax lala yaab waxay kaloo dhaheen maa lihada arasuul yaakulu طacaama wayamshi fi laswaaq waa maxaa rasuulka kan yaakulu طacaama cuntada cunaya wayamshi fi laswaaq haddana suuqa soconaya yaa allah wa tanaaqud baa ka muuqda hadalkoodii marka hore waxa li maa hada arasuul waa maxaa rasuulka kan marka hore sawdigan uba rumaysan inuu rasuul uu yahay subxaan allah waa wax lala yaabo wey marka sidee bay rasuulka u tuhmayaan ayagoo rasuulku uu afartan sannadood sala allahu calayhi wasalam uu iyaga la noolaa oo uu kusoo koray magaalada maka oo ay garanayaan kor iyo hoosba ay u garanayaan wuxuu galo iyo wuxuu gudaba ay garanayaan sidee bay suurtagal u tahay inay nebigii ilaahay been ay kus- eh, in in ay tuhmadda intan la eg qur-aanka uu akhrinayo ay ku sheegaan allah isagoo ka waramaya waxa uu yidhi fa innahum laa yukadibuunak moxamedow adiga kuma beenaysinaya inaad adigu run sheegayso way ku way ku jeedaan laa yukadibuunak adiga beenawaas inay tahay ha- een, eh, inaad been sheegaysid iyo mu- een, uma malaynayaan oo adiga kuma beenaysanayaan ee laakiin gaalada ayaa waxay jahdi iyo dhibaata ka haysataa inay qaataan diintii xaqa ah inay qaataan subxaan allah wala- wa- walidalik bu ay ilaahay subxaana watacaala isagoo kasii warramaya waxau leeyahay waxay ku dhaheen gaaladii waxay dhaheen nebi maxamed sala allahu alay wasalam waxay ku dhaheen in natabicu alhuda macaka haddii aan hanuunka adiga kula raacno yaa allah idan waxay ogyihiin in nebigu uu hanuunsan yahay isaga iyo rasuulka iyo saxaabadiisu in natabici alhudaa macak haddii aan hanuunka adiga kula raacno Ah, subxaan allah waa wax lala yaabo weye way ogyihiin marka inuu nebigu sala allahu alay slam aanu been sheegin way ogyihiin inuu nebigu hanuunu ku sugan yahay way ogyihiin inuu nebigu afartan sannadood uu la soo noolaa ayaga oo aanay eh, kusoo jarribinin een, been keliya laga haynin way maxamed al amiin u bixiyeen oo kii runta badnaa ay u bixiyeen markii dacwadda uu keenay ayuunbay een, dhibaatadaasi ay timi oo ay gaaladaasi ka yaacday diintii xaqa ahayd ee islaamka ahayd subxaan allah waxaa kaloo kamid ah waxyaalahay tashwiishka ku bixinayeen diinta islaamka ay kaga hortegayeen in ay ninka la idhahdo nadr ayaa wuxuu tegay een, dhulka xiiro deegaanka xiiro oo ay carabtu ay degenayd laakiin waxaa xukumi jirtay dhulka faris bershiyaanka xukumi jiray dadkii furusta abaa xukumi jirto madax ka ahaa marka wuxuu soo dhegaystay oo soo barbartay warkii dadkii farisiyiinta ahaa iyo dadkii boqoradii halkaasi rustum iyo anusharwan iyo dadkaas intuu warkooda soo maqlay ayuu magaalada maka yimi deetana majliska iyo golaha uu nebigu fadhiisto calayhi salaatu wasalaam ayuu marka uu dadka ugu yeedhay diinta islaamka ayuu isaguna intuu meeshii uu fadhiyo ka daba fadhiisto ayuu wuxuu akhriyi jiray wararkii iyo taariikhdii uu ka hayay rustum waa boqorkaa halka haystay dee faris haystay bersian ayuu akhriyi jiray markaasuu intuu meesha istaagay wuxuu odhan jiray maxamed miyuu iga hadal fiican yahi kibir subxaan allah maxamed miyuu iga hadal fiican jiray ayuu odhan jiray subxan allah waxaa kaloo ay lacag ku bixin jireen oo ay cunto siin jireen oo dumar heese ugu yeedhi jireen qofka een, ay arkaan ama ay ka dareemaan inuu maxamed een, uu diintiisa inu- inuu doonayo inuu dhagaysto qofka way u yeedhi jireen lacag baa la siin jiray een, cuntay siin jireen dad hees iyo khamri bay ka dhirgin jireen allahna waxaaba kusoo dejiyeyba ninka kan isagoo ka warramaya dee xoolaha ku bixinaya een, si uu wadada ilaahay u hor istaago wa min annaasi man yashtari lahwa alxadiidi liyudila can sabiil dadka waxaa ka mid a ku een, ee, ka- kaga hor istaagayo xoolihiisa kaga hor istaagayo iyo lacagta wax ku gadanayo lahwa alxadiid heese kaga dul istaagaya oo heesahaas een, iyo hinaagaas oo ibnu mascuud uu ku tilmaamayo uu dheeranayo uu leeyahy wallahi aayaddaas waxa uu ilaahay uga jeedaa heesaha lahwa alxadiid een, waxa weeye heesaha uu uga jeedo ayaa wuxuu leeyahay dadka qaar baa heesaha intay gataan u u gadanaya sababtay u gadanayaan ee heesaha kan loo qaadayana waxa weeye in ilaahay jidkiisa lagu hor istaago subxaan allah waa wax lala yaabo waxaa kaloo ka mid ka ahaa een, insha allah taala waan soo gebagabeyn doonaa iminka tanan kusoo gebagabeyn doonaaye een, ee, in ay rasuulka usoo bandhigeen subxaan allah ay usoo bandhigeen ee, in uu caabudo sanamyadooda hal sano iyaguna ay caabudaan sa- sa- een, ilaahiisa hal sano inay hal ilaah ay la caabudaan sanad isaguna nebiguna uu caabudo sanamyada hal sano ayna wada caabudaan oo waxaa ka mid ahaa raggaas asad ibnu cabdilcuza ninka la dhaho oo madaxdii quraysheed ka mid ahayd weliid ibnu mugiira ayaa ka mid ahaa gaalkaa weyn umaya ibnu khalaf gaal kaloo weyn caas ibnu waa'il gaaladaa waaweyne madaxda ah ayaa waxaa ka mid waxay nebiga usoo bandhigeen in uu ee, sanad uu caabudo sanamyada iyaguna ay sanad caabudaan ama oo uu nebigu aqbalo sanamyadani inay ilaahya yihiin ayaguna ay la caabudi doonaan ilaaha keliga ah ee aan wehelka lahayn oo allah ah subxaanahu wa tacaala marka allah waxa uu soo dejiyey suurat lkaafiruun oo waxa uu ku yihi qul yaa ayuha alkaafiruun waxaad ku tidhahdaa moxamedow yaa ayuha alkaafiruuna kuwiinan gaaloobay laa acbudu maa tacbuduuna war waxaa caabudaysaan ee sanamyadiina aad ilaahay keyrkii caabudaysaan anigu caabudi maayo subxaana allah walaa antum caabiduuna maa acbud aniguna waxaan caabudaya idinkuna caabudi maysaan oo idinkan diidayba dee ilaahay xaqa ha diiday ugu dambeyn aayadda ugu dambaysa waxay leedahay suuratu lkaafiruun lakum diinukum waliya diin war idinkuna diini diin diintiina haysta aniguna waliya diini diintaydan aniguna haysanayaa anigu markaa diinta iyo sanamyada ay ugu yeedhaysaan waxaad ku tidhaahdaa maxamedow anigu caabudi maayo idimana soo jilcaayo ee allaha keliga ah ee aan wehelka lahayn ee allah la dhaho magaciisa subxaan allah ayaan caabudayaa keligii intaasi insha allahu tacala haddayaan kusoo gabagabaynaynaa insha allahu tacaala waxaan idinkaga tegaya assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu wallahu aclam wabillahi towfiiq